baarlamaanka waxaan idinku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa dabadeed waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddoonka baarlamaanka oo runtii annaga oo ku hadlaynay afka guddiga horumarinta adeega bulshada innagoo aan ogeysiin wakhti badan siin saakay aroortii markaanu ku soo kallahnay aanu ka codsannay in ay arrintan dilka iyo gubista iyo garaaciddii maydgaraaci axmed mukhtaar saalax in ay noogu daraan ajandaha ayaan uga mahad celinayaa waxaan leeyahay ajir ilaah idinka siiyo taariikhduna waa idin xusaysaa intaa dabadeed wixii aan odhan lahaa guddoomiye ku-xigeenka guddiga horumarinta adeega bulshada barawoa xildhibaanada amina ayaa jiri soomaalidu waxay tidhahdaa meel saddex eer ay u baahan soddon laguma yidhaahdo marka taariikhda iyo ma dabagelahayo waxaan leeyahay falkaa dhacay ee foosha xun ee lagu gubay lagu dilay lagu baankadeeyey batroolka lagu shubay ninka macruumka marxuumka ah ee geeriyooday waxa ay gilgishay damiirka ummadda soomaaliyeed dibadda iyo gudahaba meel kasta ay joogaan aniga gaar ahaan runtii afartii casho ugu dambeysay hurdo malabin shalay ayaan waxaan u imid guddiga adeega bulshada oo arrintaa iyada aan ka doodnay marka waxaan leeyahay arrintaa iyada ah waa in sidaa ay tahay aan u gallaa oo ugu yaraan qoyskii dhibku gaaray baarlamaan ahaan aan u muujinnaa walaaca arrintaan oo ay nagu hayso waxaan soo jeedin lahaa in baarlamaanku arrintaan iyadaa qaraar ay ka qaataan dilalka caynkaana oo ku salaysan micnaha quursiga in aysan micnaha aysan sal ku lahayn diiniyan iyo dhaqan soomaaliyeed intaba aysan ahayn ay tahay dad fara ku tirisa waxaan soo jeedinayaa in wacyigelin aada u ballaaran loo sameeyo ummadda soomaaliyeed waxaan soo jeedinayaa qoyskii marxuumku uu ka baxay in baarlamaanka kano xubna ay u diraan guryahooda ugu tagaan la wadaagaan walaaca iyo dhibaatada waxaan soo jeedinayaa lamaanihii isdoortay wiilka iyo gabadhii iscaashiqay ee warbaahinta aan ka arkayna social media in loo sameeyo aroos qaran oo baarlamaanku uu hogaaminayo ayaan micnaha soo jeedinayaa waxaan soo jeedinayaa in haddii ilaahay kuu idmaayo arrintan iyadaa ee dhacday ee dhibka micnaha iyo baaxadda ay leedahay carruurtii iyo agoontii uu ka tegey iyo odayii moolaha ahaa ee aad dhegaysanayseen warbaahinta aad ka dhegaysanayseen siddeetan jirka ahaa ee yidhi isagaa indha ii ahaa isagaa wax ii ahaa oo hadalkiisu ahaa in isagana iyo dowladda aan micnaha culays ku saarno inay ballan qaado noloshooda carruurta dhowr iyo tobanka ah ee isagu u quudin jiray waxaan soo jeedinayaa in arrintan iyadaa culayska ay leedahay inaanu samayno waxaan leeyahay ciroolaha dibinta ruugay rabbow dartii ha noo ciqaabin ilaahay waa noo ciqaabaya haddaynan micnaha waxbaana ka horan intii aan micnaha meesha fadhiyey oo runtii guddoomiyuhu uu baarlamaanka noo furay ayaa waxaa igu soo dhacay ereyo aan isleeyahay armaad ku cabirtaa waa idinkii ogaayo haddee waagii ee baarlamaanka aanan ku jirin bannaankaan qeeldhaanta ka jirin jiray dadku hadda waxay yidhaahdeen cabdi shire qeeldhaan ma ma heeso waxna ma tiriye macadhacay war haddee qeeldhaantii haddaan hadal u bedelo oo baarlamaankaan ka idhaahdo oo halkii aan ka heesi jiray hadda waxqabadaan ku daro marka waxaan igu soo dhacay erayadan xaq daboo la saaraa wax ka daran ma uu jiro xildhibaan isdaba qabo intaan daartu nagu dumin aan ka doodno geeridii axmed dulankii lagu dilay haddaynaan isdaba qaban dulligana ka dhiidhiyin dada waxaa imaan kara daain inuu caroodo daain inuu caroodo sidii duulkii nebi nuux duufaannaha culus iyo daad ina xambaariyo dabayla dabayla ayna qaadaan dukun daakum inaga dhigo haddaynaan wax ka orana haddee waad garan karaysaa waa culimmadii ay arrintan ka hadashay mar kale waxaan rabaa halkaana fursaddan aan ka faaidaysto u mahada celiyo guddoonka oo runtii ka guddi ahaan annagoo aan midnaha hordhigin guddiga guud ee golaha saakay salaadii markaan soo kalaanay noo fududeeyey in ajanda arrintan lagu daro aad iyo aad baad umahadsantiin wabilahi